maalintii shalay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka galgaduud ayaa si bareer ah rasaas ugu fureen gaari nuuca loo yaqaano leyle calaabi oo marayay kontarool ay ku sugnaayeen askartaas ciidanka ayaa waxa ay gaariga ku rasaaseeyeen deegaanka bangeela ee gobolka galgaduud waxa ayna taasi sababtay dhimashada mid ka mid ah rakaabkii gaariga saarnaa gaarigan ayaa ka soo ambabaxay magaalada muqdisho waxaana askarta ay si bareer ah ugu fureen rasaasta xilli uu marayay kontaroolka deegaanka bangeela ee dhaca gobolkaas dadka deegaanka ayaa aad uga carooday falkan ay askartani ku bartilmaameedsadeen safaraydaasi ma ahan markii ugu horraysay oo dad shacab ah islamarkaana ku socdaalayay waddada xidhiirisa galgaduud iyo muqdisho askar ka mida dowladda federaalka ay dil bareera ugu geystaan halkaasi si kastaba gaadiidleyda isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa waxa ay wajahayaan xaalad amni darro iyo lacago baad xaddhaaf ah oo lagu sheego inay yihiin canshuur iyadoo dhowr mar oo hore qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka dileen darawallo diiday inay lacagahaasi baadda ah bixiyaan